asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo laga soo dhuray miidda afka hooyo amaba labeentii iyo subagii iyo ama dixinkii iyo waxyaalihii maaragtay dufanka ahaa oo dhan oo la soo aruuriyey hadday tale ahaan lahayd hadday tusaale ahaan lahayd iyo hadday digniin ahaan lahaydba noocyadaas oo fara badan mar haddii aad afkaaga hooya ka hesho wax wax kaa qabta ama wax kuu toosiya ama kula taliya ama ku qiimeeya ama xirfad kaaga diga ama wax kuu caaya ama wax kuu ammaana waa arrin aad iyo aad u wanaagsan una baahan inaad si kontaroolan qiimaysan haddii ilahay kuu sama ogol yahay nidaamsan sharfan aad u qaadato amaba aad u dhuuxdo ama aad maaragtay u soo dhoweyso arrinkaa isaga ah oo ah xubnahan murtida maanta ayaan halkan ku soo qaadanaynaa ama aan ku wadaagaynaa waana xubintii sida joogtada ah aan idinla wadaagi jiray anigu xubintan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe mahmahyeenii saddexleyda ahaa qayb ka mid ah waxaa la yidhi saddex way kula ciiraan saddex way kula ciiraan saddex way kula ciiraan ciiritaanku waxaa weeye macnaha way kula dhacaan ama dhinac bay kula liicaan amaba way ku ridaan weeye ciiritaanka erayga ahi noocaas weeye saddex way kula ciiraan cudud dhallaan waa cudud dhallaan caariyo raagtay iyo culayskaa badan saddexduba waa ay kula ciiraan baa la yidhi aan ku noqonno ciiritaanku waa haddii eebba idmahay inaad dhinac u liicdo oo weliba ay sabab keento wey marka cudud dhallaan waxaa weeye de dhallaanka haddaad shay culus dhahda ila qaad wuu kula ciiri oo maarata miisaankiia kugu sii dayn lacalla kiir sankaroo meel yaalla wiil yaroo tobar yaroo afariyo toban jir ama saddexiyo toban jir haddaad dhahda dhinacaaga qabo anna dhinacaygaan qabani dee wixii wiilkii waa ciiray oo ma u qaadi kara bahalkii hoos buu foorraa adiga unbuu noqoni ninka miisaanka xooggiisii hayaayo oo kaas wuu kula ciiri waa midda labaadee waa caariye raagtay oo xoolo inta maaragtay iska soo kaagalay a xoolahaaga soo galay kuu imaaday oo baadi iska ahaa oo adigu aadan soo dhicin laguuna dhiibin iska soo galay oo ay irmaanaadeen aad iska maashay marka dambe inaad adigu leedahay bay kula noqonaysaa oo maaragtay maalinta dambena adooga xoola ahaan ka dhigan haya ayay kugu ciiriyo ninkii lahaabaa imaanu sumadiisii baa ku taallee waa uu kaa kaxaysaan taana way kula ciirtaayo meeshay ka bixiyo daaqaddan baa kugu bannaanaanaysa weeye waa midda saddexaadee waxa weeye waa culays kaa badan culays kaa badan taa kore waxay ahayd cudud dhallaan tanna waa culays kaa badan culayska kaa badanna noocyo fara badan ayuu isu bedeli karaa noocyada farada badan oo qaabo fara badan ku imaan karaa hadday tahay colaad culaysku soo saartay hadday tahay abaar culaysku saartay hadday tahay maaragtay waxyaalo kaleento culaysku saaray hadday tahay cadaadis kale oo xagga meel sare kaaga yimin ama hadday tahay xanuun kugu batay oo cadaadisku saaray waa uun culays ku soo daakhilay isaguna dhinacuu dhulka kuu dhigaayo waa ku kufiyaa wuu kula ciiraa ayay ka dhigan tahay waana arrin xaqiiqo u dhow markaad eegto oo arrimahaasoo dhani waa kuwo culayskooda iyo miisaankooda iyo ciiritaankooda iyo dhibkooda leh marka waxaa la leeyahay saddex way kula ciiraan cudud dhallaan caariye raagtay iyo culays kaa badan saddexduba waa ay kula ciiraan baa layna leeyahay oy khubradii afka hooyo ina dheheen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa weeye arrinxumo abaar bay ku geysaa arrinxumo abaar bay kuu rartaa